Shaqo yaraanta baahsan ee ka taagan guud ahaan dalka ayaa sabab u noqotay tahriibta dhalinyarada waxaana maalin waliba xabsiyada laga soo sii daayaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo isu gooshiyey dalal kala duwan. Dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee magaalada Tani Jowhar ayaa baaq ka soo saaray hannaanka baahinta shaqo abuurka ee ay waddo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Hirshabeelle waxaana ay ugu baaqday in nidaamka loo daadajiyo xaafad, tuulo ilaa iyo deegaan.
Shaqo la'aan waa la dhihi karaa. Wacyigelin la'aan inay jirto waa laga yaabaa. Muhiimadda horta waxaa qofka markuu shaqo mise asi mashquulsan yahay ciyaar wayaar iyo waxaas ma noqonayo. Marka waxaa laga yaabaa inay tahay dhalinyarta oo camal hayn meelo entertainment ay ku mashquulaan oo tusaale meel dublood lagu dheelo turub ilmaha dhalinyarta isku boojeelaan inaysan haysanin garooman kuwa oo ku filan oo garoomanka badanaa waa lacag inay lacag iyo awoodin laga yaabaa. Badanaa xaflaadka waxaa ka imaadaa garoomanka waaweynka oo magaalada ku yaal in maalinta lagu soo xaflaadka koox laga soo badiyo saas ay ku dhalatay ciyaar wayaaro. Waayo marka cunuga wacyigelin lagu sameeyo mise shaqo abuur loo sameeyo way istaagay dhagax iyo jaanis ma u hayo nin mashquulsan marna ganacsi iyo hal abuurkiis ku mashquulsan yahay marna asiga la wacyigelina asigii wax tuuri jiray wuxuu fahmayaa markii training wacyigelin loo sameeyo xalinta khilaafaadka muxuu yahay oo la baro sidee loo hortagi karaa fatahaadaha sidee loo hortagi karaa kufsi sidee loogu gargaari karaa maamooyinka dhalaanka u baahan isbitaalada sidee loo hortagi karaa isbedelka cimilada qashinka magaalada nadaafadeeda asigii qofka busy noqonaya markii waxaa aaminsanahay mashaariicda oo ee wado wasaaradda isboortiska iyo hay-adaha la shaqeeya in dhalinyarta hoos ha loo soo daadajiyo xaafadaha dhalinyarta hala soo aado dadka level a b iyo c waaye marka dadka c-da hala soo gaarsiiyo eeda meeba hadda way ka warqab qabaane a iyo b iyo c dhalinyarta loo kala qaado ha la wada gaarsiiyaan qaba Helista shaqo abuur iyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo hal abuureed oo dhalinyarada dhankooda ah ayaa yareyn karta dhibaatooyinka shaqo yarida ka jirta guud ahaan deegaanada dalka.